bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaal hamiin fayla ha ka dhowaada warkan qodobada isin ka dhegi doontaan wayba ku mid aha dalka dhange wayba geeka haytay toolla kubada soomiye madaxweynaha soomaaliya farmaajo baaqandari ummada soomaaliyeed wasaaradda amniga koonfur galbeed ee waybayay sheegdeenta ciidamada heegangelyaasa barakacyaalka ka nool magaalada baydhabo yo sheegan hantiyoolaha la deera kaalmo degdege suuqyada magaalada baladweyne yaalla ku dareemahayo ku ganacstow kuwalyaabo laanka taragalay afurka ammaanka deegaanada puntland oo suwiinlan adkaayahaya kooxo burcadbadeed soomaaliya oo afduubadeen doonka lumaysi ee baaraadka banaanka dhugun sideeloba ku mid ah kenya oo sheegdeentay ee kufeejignaadasa weeraradan ku qooya u dhanagay al-shabaab masar oo duqayti saldhig ka yaala liibi iyo weliba tum isyad qof oo ka dhammatay qarax weyn
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
amiinamo dhuguunsidayaal sabte waxaad mahagalahayta taarigdan iyo ka eedanta labaad iyo toddobada bili shanaad sanadka lamada kun tobiyo toddobada haana soo bahayana qodobadii warkaan koobanaadana ka dhawaada yoogiyo fisanga iyo ogeekaiyo kabeegan ayti maalinta koowaad ee bilo barakaysan ee ramadlaan iyo markeenka horeyta weyba geekaas isku mid ee lankuwada soomay gobolada dalka soomaaliya oo sanadooginda dambeeyan maalmo lishal soomajariya gobolada dhexe ee soomaaliya ku mid ay timiilo khilaafyadu ku kooyi jireen islamarkaana degmooyinka gobolkaas maalmo lishal soomajari iyo geeka la kuwada soomee kureed markii la sheegay inta qeybo ku mid ee gobolada shalay laka aragay bila ramadaan gobolada koonfureed ee soomaaliya iyoona se isku mid eelan kuwada soomay weybana dowlada soomaaliya ka dhawaaqday intii maalintan geeka haytay maalin soomeeda weyba kaloo laga soomay geeka gobolada puntland iyo somalilan mana may sheegna meel geeka lanka soogna oo khilaaf ku jari marka lanfiri sidii ummadan isku waafaqeen intii geeka haytay maalintii koowaad ee bilo barakeysan ramadaan madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo shacabka soomaaliya danka baaqay intii oo onis gurmadan anta la ka guda jira bilo ramadaanka madaxweynahaiyo sheegintii dadka soomaaliyeed ee wala haysaan lukufada untii oo caawiyaan dadka masaakiinta ee gargaarka baahanga mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ee tilmaamay intii muhiim yaata intii la afuri dadka walan haysan ee ka nool soomaaliya dowlada soomaaliya weybeeyo wada dadaal shalduwan oo la ka caawiyahay dadka soomaaliyeed ee masaakiinta ee haka saameyti abaartii ka dhowtay soomaaliya wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya weybayay sheegday inta ciidan barakacyaalka ka nool magaalada baydhabo weybayo sheegana anti la haladeeri kaalmo degdege cabduqaadir maxmed nuur warcad oo booqaday ku kumid ee kaamamka khiyaala magaalada baydhabo warbixintan inay ku diyaariya wahgaag waxaan sii galayaa kaamka dalandooluwan oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay waxaa ku yaala waxaa ii muuqda booshash aad u fara badan ay ku nool yihiin dad aad u fara badan oo ayagu kasoo qalaqaxay meelo kala duwan ay ka tirsan gobolka baay iyo bokool ay ka mid yihiin dadka sanadihii dambe ay si weyn ay u saamaysay abaarihii ku habsaday dalkeena soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan usii dhaadhici doonaa gudaha kaamka waxaana markaasi dul istaagi doonaa sida ay maanta bisha barakeysan ramadaan ay ku soomayaan dadkan ku nool kaamamka waxaa ii muuqda hooyin fara badan oo ayagu markaasi taagan banaanka oo ay iska fadhiya marku horeys waxaan kusoo dhaweyna maamadan hooyo magaaga markunku horeyd magaay fahmaysaagalare haye hooye bal kuwaran geega xaaladiisin ku noole haalad googa soonka ulelay bilaabana wal unata haysano oo eraahayna male haye marka hooyo haddi geega soonkii kow iyo bal geeg wal soomay oo ka afurka kuwaran afur hatuma haysan madi adeebdi degnin gasheentama haye marka haddii afur hadan haysan haddii soonka waktiga la furor gala may may quuda doontaan wal hata ilaahay ogjiima wal un hata ognima leh okay haddan tahay markii hore haka bogtaali ada kukoyti dolon doolo dolon doolo kuwaran sida abaarto un saamayti dadka kunool abaara hanku qani ol kale hanku qani hata wal oo meeli ka naganay un hantu hor ka nagani male mada inta deegaankaana ah
waa tahay weli waxaa haddana ii muuqda maamadan oo ayadan aan weydiin doono magaceeda iyo meeshay kasoo bogtaatay hooyo markuun ku horeyta dhawaa meelada ku bogtaale adna weejidaa ku bogtaale haye weejid meeha ku wadi weejidaa holkii
iyo abaarta iyo abaartii hawadi abaarta ku haran ee, may xoole ee, i- oo iyo beerogii ku haran hoolana ma qabna beerna ma qabna ana naftay yarko jiran hajamoowi iyo hala roori inta la kooy ilaanka isugahayti iyo inta la rooga ilaan dhaahilay ana gordown malee dhibaatadaas inta la roog kooy walaalkii walaalku inta dhisiday kooy algda isku ku dhawaaw iyo qalbigay jeeni marka hadda wal oo gargaare Mm, mm, gargaar inta ka hor hata wal dhaahilay mahadnadiir wal oo wal oo inta hooy imaayo okay geega bili bar bil- bili ramadaan geega awal waay koo waay ee, ku haran ee, soonkan sidaysin ee, aan soo maaytan xaaladin ee, nolola nolol laan hata nolol oo qaable unaka noolna male ilaahay hadee way waa beledka isku galaane muslimka sheena iyay hana ugu ka afurnaha guguraana saasa iya ka noolna hadda inta fadhiidan ee, soonkii ee, lisa iyo la marahaya inka ee, waqtiga sii socda afurkin walasin diyaarsana maya wal hata nin diyaarsan male maamul siin kooyay afuro iyo walasin ballan qaaday me walma nin koyn marka haddii waqtiga afurka la deera haddii afur aan haysana ee, may aama doontaan walay muslimka nasiyo aaman oo aragday hata tuugni yoo aaman meelu un dadma nin roog
waa tahay sidaad maqlaysaan ee, dadkan waxay ku nool yihiin kaamka dalandool wan ee ku yaala ee, na- magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ee xaaladooda nololeed ay ka sheekeenayaan ay tahay mid aad u liidata ayagoona ay dalbanayaan ee, maamadan ay leedahay waxaan ka dalbanayaa ee, na- dadka soomaaliyeed ee ay wax haysta ma erlayti
meere baahangna waana deereyna gargaar afuraan baahangna walkastiin baahangna wasaaradda amniga waybaye sheegday inta ciidamada iyo geliyaasi heegan buuta waa kumar kaleed warcadoo faafahinta warka ninhaya ayadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay bisha barakeysan ee ramadaan wasiirka wasaaradda hubka dhegis ee dhaqancelinta maleeshiyaadka koonfur galbeed ahna siyahayaha wasaaradda amniga koonfur galbeed mudane xasan xuseen maxamed ayaa shir jaraa'id magaalada baydhabo ku qabtay isagoona ka hadlay xaaladda amni ee guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in ciidamada koonfur galbeed ay heegan galeen isagoo sheegay in xaaladda amni aada loo adkeeyey inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ummado gargaarka lakufadaa walay kowka eh inayo in iska gargaaraan sidii amniga lakasugu faday amniga ciidamada booliiska ay ahaan booliiska gaarka ay ahaan dowladda federaalka soomaaliya oo iskaalada amniga dadaal badana geliyi doonaan waana ka shaqayi doonaan dadka shacabka ee degaanadu ha ku jeed maylinku baahay inayo kaalmayaan Een, wali ka hela doonaan ajar siyo in badbaadiyaan laan islaan ee sooman wali ka hela doonaan ajar badan inay ciidamadiyo hla hariiraan booliiskiyo la hadalaan meel alla meeliyo wal ku dareemaan wali diyaar garow galay ciidamada dhammaantiyo waliyoo dareemaan inay ciidamadiyo hla dareeriyaan wali in mahadnagaane dadka soomaaliyeed dhammaantiyo oo gordi inay mid wanaagga iyo midnimada iyo inay ciidamada lala shaqeeya inay wal kufaylan injarna gordi wali in mahadnagaane dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan han dowlad goboleedka koonfur galbeedka sugan wali lana insha allahu dadaalka isan muujideen ilaahay khafuur raxiimka hayna ajarasiin kusii doon shirkan jaraa'id uu maanta magaalada baydhabo ku qabtay siyahayaha wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen eley ayaa imaanaya xilli maanta ay tahay maalintii ugu horreysay bisha barakeysan iyadoona mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay sheegeen inay ka cabsan qabaan weerar kaga imaana dhanka xarakada al-shabaab taasi ayaa wasiirku uu sheegay in ciidamada koonfur galbeed heegan buuxa la geliyey si loo adkeeyo ammaanka guud deegaanada koonfur galbeed soomaaliya shalay ilaahi maanta ciidamo ka tirsan booliiska koonfur galbeed soomaaliya kuwa qaranka ayaa si weyn looga arkeeyey magaalada baydhabo ayagoo baarayay gawaarida kala duwan ay leeyihiin shacabka taasi u muuqatay mid ammaanka guud magaalada baydhabo lagu xaqiijinayey maamul goboleedka puntland waybayo subin adkaayahayana amniga deegaanadiyo faafahinta warkan cali koronta iyo ninhaya iyadoo mararka qaar laga cabsi qabo inay dhacaan falal amniga lid ku ah ayaa waxaa maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya ay sheegeen inay sugi doonaan xilliga lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan amniga deegaanadooda maamulka puntland ayaa sheegay in la adkeeyey ammaanka guud ee deegaanadooda wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdicali xisi karjab ayaa sheegay in qorshayaal cusub oo la xiriira sugidda ammaanka ay diyaariyeen islamarkaana ciidamo fara badan la geeyey wadooyinka iyo isgoosyada waaweyn ee maamulkaasi waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyey wadooyinka iyo xurumaha ee maamulka puntland sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka howlgallo joogto ah ka sameynaya kuwaasi oo looga hortegayo in la furo maqaayadaha laga cunteeyo ee inta lagu guda jiro bisha ramadaan wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdicali xirsi qarjab ayaa shacabka ka dalbaday inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka oo ay macluumaad la soo wadaagaan waxaa weeye bisha ramadaan bil khayr weeye bil eh, in la soo dhaweeyo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan loo baahan yahay weliba gaar ahaan dadka reer puntland waajibaadkooda soonkana ay qaataan Eh, dowladda qorshe weyn bay ka leedahay Eh, magaalo waaweyn iyo dhammaan jidadka magaalooyinka waaweyn soo gala iyo puntlandba in si wada loo ilaaliyo looga ilaaliyo laba arrimoodba looga ilaaliyo yani meel kasta ay joogaan una diyaar garoobaan waa qodob waxyaabaha faxaanushka ah ama waxyaabaha qaldan oo xilliga ramadaanka la noqo sida saadka oo kale oo magaalooyinka lagala baxo oo maxaan kuu sheegaa banaanada lala aado ama meelaha magaalada lagu cuno ciddii lagu arkiyo in tallaabo sharciga laga qaadi doono waxaa kaloo kamid ah cuntada xaaraanta ah meelaha lagu sameeyo iyada dadka sameynayaan sharaabo sharciga laga qaadi doono ciidamada dowladda puntland meel kasta ay joogaan amarkaa way qabaan xoogabaana magaalooyinka gacanta lagu gelin doonaa ee dadweynaha reer puntland waxaan leenahay kun iyo toban bilood ayaa dadku soo shaqaysanayay ama maaragtay wax cunayay sida fara muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ka dhacayay dilal iyo qaraxyo taasi oo mas-uuliyaddeeda islamarkiiba sheegan jiray xarakada al-shabaab suuqyada magaalada beledweyne ayaa laku dareemaha iyaga ganacsada ku waryaabo lanka dargari afurka bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warbixinta beledweynahan inku dare waxaa caamiran goobaha ganacsiga oo ay buux dhaafiyeen dadweynu iibsanaya noocyada kala duwan ee raashinka iyo sidoo kale waxyaabaha maamcaanka ah ee inta badan loo isticmaalo afurka marka laga soo tago goobaha lagu iibiyo raashinka ayaa si la mid ah waxaa camiran suuqyada waaweyn ee qudaarta lagu iibiyo ee ku yaala magaalada beledweyne oo xilligan oo kale aad arkayso iyadoo noocyo kala duwan oo ka mid ah midhaha kasoo go-a gobolka loo iibkeeno magaalada beledweyne kuwa oo inta badan oo ka mid ahna loo sii iibgeeyo gobolada dalka soomaaliya iyo weliba dhulka soomaalida etoobiya ganacsatada ayaa bisha ramadaan oo kale si dadban ugu faa'iidaysta ganacsigooda maadaama ay dadku baahi weyn u qabaan in ay helaan cunno dheeraad ah oo ay isticmaalaan afurka iyo saxuurta dhanka kale waxaa jiro dad badan oo aan awoodin in ay iibsadaan raashinka ee laga maarmaanka ah sheekh cabdicasiis sheekh axmed oo ka mid ah culimaa udiinka ku nool magaalada beledweyne oo ka hadlay ayaa waxa uu sheegay dariska xuquuq buu leeyahay dariska oo weliba aan tiro yarayn afartan guri oo dhinac walba kaa xigta afartan guri oo galbeed iyo afartan bari iyo afartan waqooyi afartan koonfura deris ayay ku yihiin xaqul jaarki bayna kugu leeyihiin intaa mid ka mid ah hadduu baahan yahay adigu inaad aragtaa munaasab ma aha dabeeca muslimna ma aha Eh, sidaa daraaddeed deriska waa in la egaa waa in la fiirfiiriyaa hadba xaajadoodu iyo baahidoodu heerka ay gaarsiisan tahay derisku markuu baahan yahay waa inaad qaybsataan waxa adigu aad haysato xataa haddii aydan ahayn wax ku- kaa dheeraada waa inaad qaybsataan nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadh gabdhaha ka mida muslimiinta ayuu amraya wuxuu leeyahay haddaad maraq karinayso biyaha u badi dabeetana deriskaaga gaargaarsii marka ramadaanka gaar ahaan waa bil dee camal kastoo saalixood samayso intaasoo jeer lagu laalaabayo oo camalka saalixa aad iyo aad loo tarwiijiyo oo alla subxaanahu wa tacaala uu u kobciyo wey marka sadaqaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka naarta qiyaamaha oo wax celin karaa uusan jirin waxyaabaha gaashaanka ka noqda gaar ahaan sadaqada bisha ramadaan bisha ramadaan waa shahru linfaaq bishii waxbixinta waa nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana ajwad annaas wuxuu ahaa dadka kan ugu deeqsi badan wuxuuna ugu sii deeqsi badnaa nabigu calayhi salaatu wasalam ugu sii deeq badnaa bisha ramadaan marka uu jibriil la kulmayo ee uu qur-aanka in badan la akhriyi jiray ayuu nabigu deeq badan bixin jiray bisha ramadaan marka shahru sadaqa shahru linfaaq shahru lifdaar in lays afuriyo in lays nafaqeeyo in aad deriskaaga fiirfiiriso masaakiinta magaalada ku jirta inaad ku dul wareegto haddii ilaahay wax ku siiyey la wareego ood xoolahaaga u raadiyeyso mowqic wanaagsan oo xasana oo qiyaamaha alla uu kuu laablaabo subxaanahu wa tacaala inaad ku bixiso ayaa wanaagsan sidoo kale sheekh cabdicasiis sheekh axmed ayaa waxa uu sheegay in soonka bisha barakaysan ee ramadaan oo la sooma laga helayo caafimaad marka laga soo tago ajirka qofkaas uu leeyahay in soomka laga helo caafimaad jismi iyo qalbi labadaba qu- u qaybsan qofka jirhkiisu inuu caafimaad u helo waxay leeyihiin culamaa u sixa qofku markuu koob iyo toban bilood wax soo cunayey wax badan ayaa jirhkii ku kaydsan oo cuntadii haraadigeedii iyo dhibaatooyinkeedii iyo waxyaabahay keentay bishaan markuu soomo labayo tobnaad oo uu calooshii faaruqiyo jirhkii wuxuu helayaa nafis iyo exercise uu iskaga saaro wixii baaqiga ku ahaayee jaraasiimtii iyo wixii ka dhashay cuntadii bawaaqigeedii ayaa jirhkii ka baxaya markaa jirhkii wuu nadiifoobayaa sidaa daraaddeed wuxuu helayaa dhiig cusub iyo numow iyo koboc cusub ayuu helayaa sanadkii bashiir cabdullahi cusmaan aradi warsan beledweyne meel warkaasi inku ka yahay dhagoonsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda kenya sheegdantiyee ku feejignaada saweerarada dhinaga iyo shabaab anku kooyayan eeyo ku jeysadaan magaalooyinka mombasa nairobi saas oo kale saldhigyada iyo leyan saldhigyada iyo ka leyan gobolka waqooyi bariya dalka kenya dalalka guda jara bila ramadaan dowladda kenya sheegdantay sawillan adkaayow ammaanka xadka yaala wadaagasa dalka soomaaliya islamarkaadna ciidamadii iyo wadaan howlgalo lakabaaday goobaha iyo dagaalyaano ku tirsan shabaab ee la sheegay intuu ka sugneen gobolka waqooyi bari dalka kenya sidaas oo kale xadkayo shal wadeegayeen lamada dal kenya iyo waybayashay dantiye heli xog ka-eedan intii al-shabaab iyo qorshay hayaan weerariyo ku jeysadan fadaynta guda dalka kenya gaar ahaan magaalooyinka gaarisa iyo mandheero ee waqooyi ee gobolka waqooyi bariya kenya sarkaal ku tirsan sardoonka kenya warbaahintan sheegay intii dowladda kenya ka jarta feejignaan dheeraada islamarkaana ciidamadii iyo an diyaar garoobeen sidiiyo in reebo lahaayeen weeraradiiyo shabaab ku jeysadaan gudo kenya ciidamada militariga kuuriyada waqooyi way bayaxaqeejeen inti kooxo burcad baday soomaaliya iyo ha afduubadeen meel ku basan biyo soomaali doon kalluumaysi oo la kaleeyay dalkaasa wasaaradda difaaca dalka kuuriyada waqooyi sheegay intii doomagogaas iyo saarnaayeen shaqaalan dhaladeen dalka isaasoo kale shaqaalo kale oon dhaladeen hana ku mida dalalka qaaradda aasiya cutubyo ku tirsan ciidamada badda dowlada kuuriya waqooyi kuuriyada waqooyi iyo wadan dadaalo weyn oyo kafadaha gantiyoha ka furudaan doontaas oyo afduubadeen kooxo burcad soomaaliye dowlada kuuriyada waqooyi shdintiyo aaminsanta inti doontaas lanlabahi heebo soomaali maadaamayo maadaamayo sheegaan intiyo ku dhuntii qadkii iyo ka dareertay warbaahino dowlad iiraan iyo dhowaan xaqeejid intii gacantan galli kooxo burcadeed soomaaliya ee markab ganacsi oo la kaleeyay dalka iiraana afduubkan iyo kuudhee xeebo deegaanada maamulka puntland way banaa kooxo burcadbadeeda markabkaas aan labahena aan labahena dhinaga iyo deegaanka garfaduud ee gobolka bari warbixin yaha kubadda qaramada midoobay bili nofembar ayaa laka sheegay intii saddex sana laga guuleysaday intiyo afduub jaysan kooxo burcadbadeede anka dambeyntiina dhagoonsidayaal qaraar lag adeegsaday baabuur laakabuuyi walyaabo qaraxow iyo waybara la fiirsaday ciidamo booliise oo ka tirsan afghanistan ee ciidamo maraykanka waybana qaraxgaas ka dhamaday tumiisiyeed qofa sidiyoo sheegeen saraakiil ku tirsan dowladda afayeen in hadalay maamulka gobolka coosta iyo sheegeen doosa qaraxgan kuudhii meelo dhow garoonka imeelo basaska lakurhaw oo ka yaala magaalada caasimada gobolka coosta ma jarta ilaa iyo hadday sheegatay mas-uuliyadda weerarkan kudhii gobolka coosta balse inta badan weerarada nooc oo kale waybayay sheegada jartay ururka taalibaan ee ku dagaalamo wadamada afghanistan iyo bakistan warkiihamiina madhagoonsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertagantaninkeeginta warkanka lamid reedanku kulmaana way basiinku tamaana sidaasiyo nabadgelyo